dalkiidinkaa qarsi wey dadyow kala wada qoqoban ninkuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarsi wey dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban inkuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan waxaan noqnasay maal walbaa joogtaan si kasta maqalka idiin soo gaariyoba kusoo dhawaada barnaamijka xulasho warasida xilli walba hadalka aad maqshaan marka laga reebo habeenimo jimcaha
soomaaliyan kii kala gegima ina kala jeeye anna galas haddaan kugu masixi a ku gubakaaye geediya dhulkuba kuu dacwiye agogorudeys xaqoo kuu difaaciyo ku qabay karaganoon daahin idan alle ilaah kuu gargaar guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo gurubta kaada digriisa waa beri wax baad kuu golayreeye adooguma tasiirkii rabbigay galangalkaayeen alle goos goorteeda kale kuu gantaaldhows wixis iyo bilaawiye adley gooya hilibkaaga yaa nari kutiir iyo baran golac kulle siiye jidaad abamarin iyo kudhibo gaasiriyo teero soomaaliyan kii kala gegima ina kala jeeye gurmugo-anin jegin iyo allog geedkawae kaadi geelgaaba midkaasoo rabbu gurana kaa reebi sadtaxdoo ilaahay ku gooraayi iyo geed rabilebelsi geengeelle iyo dumda kaa yeelo dablan wiilaaneed alloguba kuu sira rabigegida ceebkee ku taa goorta laga leexday jisi waayaxay sida ku dila garanta mooryaana yay goola shirso guwaagoroja kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaa soomaaliyan kii kala gegima ina kala jeeye kul cudmaanahuba kadul god iyo haalaaju meelaan laga gadoomayn iyo geli kaa halaashe aamin
mar kale kulan wacno wanaagsan waa sabti axada soo gudayso toddobada bisha saddexaad ee maarso sanada labaatan labaatan qodobada barnaamij shacaa kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona magaalada balxa oo gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaa caawa maqalka la sheegay iska dhibowday hogaanka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland marka dabcan meel ku nalalu waay hadee ninka kashmiiri lahaa horeyna u ahay ma ahayn marka iska dabaqili xumo iska wuxuu ahaa liito ma garan weerarka ugu dambeeyey xaaladda gobolkaasi iyo dhab ahaanta wararka sheegaya in dhibyo muslim ka mid a maamulka jubbaland ayaan xoga dheeriyaydan kaga hayaa barnaamijkan ayaan kugu soo gudbi doonaa warar arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed laa madoobe oo maanta kale fadhiga labaad xubnaha baarlamaanka jubbaland ka tirey kismaayo waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dhaq ahaan kala mid noqotay midka ururka ashuub ee soomaaliya ka dagaalama khudbad dhinacyo doonta hadalso heshiikaas maanta uu ka jeeso ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbin doona waxyaabaha kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona midowga afrika war ay ka soo saareen xiisada udhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya waxayna dowladda federaalka soomaaliya caawa ku saarayaan inay la heshiiso dhigeeda dowladda kenya waxaad idiin soo gudbi doonaa saaxiib galwo ka soo baxay midowga afrika ee ku aadan xiisada soomaaliya iyo kenya waxyaabaha kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona madaxweynaha hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas saddex iyo toban bari kadib dib ayuu maanta ugu laabtay magaalada garowe ee xarunta puntland ujeedka safarkiisa ayaan xoga dheereedan kaga hayaa wararka ugu dambeeyaan barnaamijkan caadan kugu soo gudbi doonaa ciidamada midooda afrika amisom ay ka howlgaaldegeen hirshabeelle agab ciidan oo lagu talagalay in lagu hato falakla duku ah amniga ayaa maanta lagu wareejiyey maamulkaasi kadibna sabab ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkan ayaana wararka ugu dambeeyay in kugu soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kiire kormeero kala duwan ayuu maanta ku siina qaybaha ka kooban tahay wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska khudbad halkaas uu ka jeeshay ayaa barnaamijka xorashada wareysada caawida kugu soo gudbi doonaa nin oday ah ayaa la sheegay maanta isku gowracay muqdisho kadib markii la sheegay in halkaasi ay kusoo wajahday xaalad dhanka nolosha ah waxaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibola warar kala duwan oo ku saabsan dilka ninkan odayga ahaa ee maanta isku daldalay suuqa maacunta ee magaalada caasimada ah muqdisho qodobadaas soo korinta barnaamijka ugu jirna ayaa caawa maqli doontaan xubintaad ku xisaab badantaa kale maanta qaybaha samee barnaamijka ku dhageysan doontiin heesta
Somaliyeedo waa
kabinta iyo diyaarinta barnaamijkan anugu xasan saaxiibkii haashim cumar xasan ayaa barnaamijka caawa farsamaynaya ee waa mar kale iyo xulashada wadaagsan
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka gelin dib la xiraayo ma jiraan markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuur ku raaxsanayna laakiin isma keeni karto adoo dagaal ku jira inay jiristu ummadda ka xiran yihiin
kibaa lanahay miyaad khafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago somaali allooxani ogow quwadii allo uruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirte
kula wanaagsan ayaan helena saaxiib beel kusoo dhowo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa gobolka waqooyi bari ee kenya iyo xuduudka soomaaliya kenya saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka gudaha maamulka jubbaland oo caawa ka khilaafsoobka qeybo kooban kula hadlay waxay sheegeen in wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland uu galinkii dambe ee maanta ka dhiibay ee degmada badaxa ee gobolka gudaha ee maamulka jubbaland iskuna dhiibay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugnaa meel u dhow degmada balxaawo ka dibna ay geeyeen degmada dolow ee gobolka gudaha ee maamulka jubbaland saraakiishan aan la hadlay waxa ay noo sheegeen in cabdiraxmaan maxamed xuseen uu ka tegay degmada madeere ee gobolka qoyi beri ee dowladda kenya waxaana uu gaaray degmada dolow isagoona isku dhibay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada dolow ee gobolka gudaha ee maamulka jubbaland kornel aadan axmed xirsi oo loo yaqaana aadan rudle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka gudaha ee maamulka jubbaland oo radio cadal caawa la hadlay waxa uu sheegay inuu sifuxeenkii uu isku dhiibay dalka kornel aadan yacquub oo kamid saraakiisha ciidamada dowladda islamarkaasna ku sugan degmada dolow ee gobolka gudaha ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay inuu sifuxeenku uu isku dhiibay halka loo yaqaanaa ee tuufka etoobiya intaa kadibna loo gacan geliyey ciidamada hay-adaha amniga ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kusugan degmada badaxaawe ee gobolka gudaha ee maamulka jubbaland kadib markuu iska dhiibay degmada dolo caawa ayuu qadka telefoonka igu rabay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee axmed madoobe waxa weeye maanta ayaa wuxuu iska dhiibay degmada doolow ma garat waa gartay
marka dabcan haddee meel ugu gaban iyo meel ku noqdin waayo ma garat waa gartay meesha iska dhiibayo ee taliya waa meel ma
waa degmada doolow waa gartay maseas dhiibay ee mise waxa jiray ee in asaga ee lasoo qabto oo gacanta ciidamada ku dhigeen ma ma ma ma ma gacanta ciidamada laguma degin hadee dowlada shisheeye walba dabadilib uu ahaa oo dadku guugabay in uu qayb ka mid uu siiyo marka dee kii dalka lahaa iyo dowladda federaalka iyo dadka oo iskaashadiba dee barnaamijkaas diimay dowladda federaalkana waxa weeyaan dee ciidama xoogga dalka soomaaliyeed bay meel geysay iyo geysay ee xadgudda kenya iyo soomaaliya marka dabcan meel ku nalabu waay hadee ninka kashmiiri lahaa horeyna u ahay ma ahayn marka iska dabadili xuno iska wuxuu ahaa liita ma garan waa gartay sababta qasabta inuu isdhiibo oo ciidamada dowladda ku sugan dolo isku dhiibo isagoo ciidanka darawista jubbaland ka tirsan kala gudana ku noolaa maxay tahay
ciidan daraawiish oo jubbaland ay leedahay oo aan meel ku ognahay runta adeecadaha waxbay bubuuriyaan annaga ciidan jubbaland ay leedaho daraawiishya oo aan meel ku hognaan haatan aad kuu sheegayna ma jiraan dee dadka oolba si musuqmaasuq buu ahaa jubbalandna waa dadka musuqmaasuq bay ku dhisantay ayaa lagu dhisi jiray laga shisheeyaana kasi oo wax fikirka soomaaliya adna intisaha soomaaliya kasoo go'ay ma ahayn ma garan waa gartashay waxaan xog ku helnay inuu la noolaa uu ku nabsanaa saldhigga ciidankii ee wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo balad xaawo ee bilaadkeeda ama si gaara ee mandheero gudaheeda uu la joogay uu ku nabsano halkaas marka asagoo gudaha kenya ku sugan inuu isu dhiibo oo baxo oo dowlad oo ciidamada isku dhiibo saraakiisha amniga dowladda federaalka maxaa sababi kara
waxaad garan kartaa oo dareemi kartaa nin aan dalkiisa joogin haddana ay u muuqdaan guryihi uu saahin jiray iyo dalkii uu la dhashay ay u muuqdaan suuq meesha u noololaa adag midda kale waxa weeyaan madheera waa dad soomaaliyeed wey waxa degan maaha dad oo ajinabi ah ama dad kale oo aan waxa weeye maaha waa dadka aan wada dhalno soomaalida ah marka macaarad annagana ma dhex joogayin ayadaa saasaskii waxa weye jooriyaashay qaateen dalkan noogala baxay yidhahdeen marka hataa waxa weeyaan ciidankan aad leedahay wasiirka amniga aad ku sheegaysa anigu meel uu amniga ka sugo maarga isagoo amniga qalqalasa geliyo oo dadka ay saaranayn si duwaa ku cunay anigu waaba nakee marka ma jirto asagoo xilligiisa aan joogin oo xuduudda soomaaliya gudaheeda ku jiro waa garta hadda asaga xalidka wasiirka oo oo la geeyo oo ciidamada ay ku hayaan
dabcan degmada soor uu joogaa dee waa nin dalkiisii dalkiisa u yimid cid waxa u dhashaysay amnigii cid sugaysa male dadka iska dhex jooga waa garta maxaa ugu farayaa ma dhaba in loo qaadayo oo muqdisho diyaarad qaasa loo saarayo ma dhaba dabcan waa laga yaabaa in muqdisho laga dejiyo hadda wax weyn kuwaansi oo la joogay wax laga soo dhaweynaya midna ma jirto hadda diyaarad khaas waxba keliis soonkaraya ma jirto wakti iyo qash midna lagu bixin maayo diyaaradda kitaabka la saaray xamar baa la diseynaya qaban cilin baa kuu sameynaya insha allahu tacaala waa garta in keligiis uu yahaan xog ku helnay mise dad baa la socda
ما بتلقي لا بتلقي masagaa dalbaday بس عشان ما تطور يجلس الدنيا waa garta inuu isdhiibo masagaa dalbaday mise waxa jira aas la saaro dowladdaasi asaga isdhiibo oo dowladna iska dhiibo لا والله يا بس هاي كبرت دولة تاي الآن شروط صار شروط الآن شروط الآن تعويان نلو نلو صار جوا مثلا waa garta markuu isdhiibaya saraakiisha ciidamada miyuu la hadlay mise inta iska soo baxay ayuu oo dowladda dowla iska soo galay ما يا حرير بوس مني waa garta ma la wareysa marka ee sabaha
ما لو كنت بنا الدور ربي يحزن بالنسبة للعلم واحد كل مكان يشتغل هو طبعا دور ربي شغال في الدماغ waa بشيء اللغة وصوفة الله طب الكريم وصل من المرأة طبعا كل الوقت وصل راجعين تفاصيل ما يملك جيبه waa garta maxay ka dhigaysaa marka haddii wasiirka jubbaland ee ku sugnaa ee mandheera ee dagaalka dowladda federaalka la galay haddii isdhiibeen maxay ka dhigantahay taliya وواحد جرين ده هو هو وسيل دوب اللام بما جرين ده ده كان هو بعد لا كان بقى وبعي لا حين اللي شبيه وعكن و ويعكن ما تبيك دي دي شيء ده وصل غير انا انا وصل ان شاء الله تعالى kulan wanaagsan ayaan leelnahay saaxiibil xulshowga sida ay dhegeysanaysa radio aadan hawla socotaan warar madaxa banaan oo radio aadahasho waxay tabaxayaan in wasiirka hadda uu ku sugan yahay saldhigga degmada balaxaawe gobolka gudaha jubbaland waxaana ee, warkaasi goor uu xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga degmada balaxaawe gobolka gudaha ee maamulka jubbaland oo isagoo ku sugan ee, magaalada caasimada muqdisho magaalada kasamee ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ayaa markaan aadayaah oo maantay iyo khudbad dheer oo dhinaca taas uu ka jeeshay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed silaan madoobe madaxweynaha jubbaland axmed maxamed silaan madoobe ayaa dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in meesha ay ka saartay hanaanka sharciga ahaa ee lagu doortay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa uu sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab cidda kasoo jeeda ay ka saaraan diinta islaamka sidoo kalena dowladda federaalka soomaaliya ka go-an tahay dadka kale kala duwan inay ka saaraan soomaaliya nabada waxa uu sheegay arrintan inaysan jirin farqa u dhexeeya dowladda federaalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab maadaama ay joojiyaan dagaalkii dagaalamayaasha al-shabaab lagu jiray adeeyay dowladda federaalka soomaaliya warar kusoo qaatay dhammaan dowlad goboleed dalka ka jira islamarkaas dhibaatooyin badan ay dowladda federaalka soomaaliya geysatay waxaa kaloo uu xusay in dowladda federaalka ay soo badatay in lacag badan uu qaato xilkan uu ka tago balse asagoo arrintaas uu ka biidiiday salaamka saaxibi waxaa kala foynayaa maanta inaan furno kalfadhigii labaad ee baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo aan leeyahay baarlamaanka jubbaland oo lafdhabar u ah dowladnimada jiritaanka midnimada iyo nooca maanta dowladnimo aan ku soconno waxay mudan yihiin ammaan iyo sharaf sababtoo ah waa dad mutadawiciina oo waxa ay marayaan iyo xaaladday ku shaqaynayaan iyo waddankay ka shaqaynayaan intaba garanaya oo aan leeyahay mudanayaal iyo madowooyin xildhibaanada iyo guddoonkooduba waxaan idinkaga mahad celinayaa xaaladda aad ku jirtaan qiimaynta ay idiin leedahay si aad u qadarinaysaan sida aad baahidiinna iyo waxaad qabtaan oo dhan ugu hormarinaysaan iyo sida weliba mararka qaarkood gabdho iyo wiilalba aan garanayo xilliyo adag oo dagaallo ay ka socdaan meelo aada magaalada kismaayo uga fogfog aan ka soo celinayna iyagoona dagaalkaan gelayna oo lahan xildhibaanaadkiina idinku soo noqdo aad baan idinkaga mahadcelinaya waxaan leeyahay jubbaland aad bay u nasiib badantahay waxay ku nasiib badan tahay ilaahay wuxuu siiyey xildhibaano iyo guddoon iyo baarlamaan garanaya waddanka joogay xaaladda la soo maray garanaya duruufta hortaa la garanaya oo intaasoo dhan iyagoo garanaya maanta dagaalkii ku jiro kulligooda ciidana mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahadcelinaya dowlad wareegka jubbaland waad garanaysaa aasaaskiisu ugu horeeyey markii laalasaasay waxaana ku soo bilowday dimashijin marka laga soo kale dagaalkii shabaab dimashijintaas waxaa lagu qaadanay wasi aada u jira iyadoo ilaa hadda la dhimaaso waxaana qof walba kaga daba tagnay aabba iyo walaal oo qof walba gurigiisa aan ugu tagin oo berigey oo aan garanayno waxaan leenahay sida adag waxaan ka maadalinayaa qof kasta oo soomaaliya qofka markaad walaalo tilaado wuxuu garanayaa waxaad ugu yeeraysa waxay tahay iyo walaalo macnaheedu waxay tahay waa dad u bisin reer jubbaland oo garan karaya waxay isu yihiin taasaa waxay keentay qof kastoo wax kabanayo gurigiisa loogu tagay inuu maanta intu isu yimaado maanta waxaan dhisanna aynu garanayo intii maamulkani uu jiray dibheshiisiinta marka laga soo tago wax badaan baa na hor yaalay oo yahay wax ka qabashadeeda iyo sida la yeelaya maraba inaan ka shaqayno waxaan aada isugu daynay dagaalka sabaalka inaanaan joojinin oo aan ka xorayno deegaanada maqan oo aan isku daynay inaan kuwa jooga amnigooda maanta deegaanada shabaabka kahorta ahaa marka laga rabo inta hadda dowladdu ay qasayso oo kusoo dari doono waa meelaha ugu aaminsan meelaha shabaabka lagu xoreeyo maxaana sidaa yeelaya ciidankii iyo shacabkii iyo mas-uuliyiintii baa ka wada shaqeeya xildhibaanku waa adkeri oo wasiirku waa adkeri oo hooyadu waa adkeri oo adiga dhaqanka waa adkeri oo gabadha maxaayada jirka waa adkeri oo dhalinyaradu waa ayagu oo qof waliba wuxuu ka digayaa oo sheegayaa cadaawadda iyo dhibaatada madaxayaasha udaysageen taasi waxay keentay amniga jubbaland inuu noqdo deegaanada horta meelaha wadada soomaaliya waxaan ka bilownay meelaha qaarkood meel walba meel dowladi ugu horeysay iyo waxba istegay yigo mayna ekin dhismo dowladeed iyo qaab dowladeed iyo wax suuro dowladeed mid doonale waxaanu samaynay inaanba ku dadaalo wada dowladnimadu maxay ka bilaabataa maaha soomaaliya burburkeeni inay burbureen keliya dadku ay dhammaadeen dhismihii iyo cuquushii iyo waxaba way baadeen inaan isku dayna haydankii dowladnimo si aan loo helo balmeelihii lagu shaqayn lahaa oo aan isku dayna maanta aan garanayn magaalada xukumeedgaarka jubbaland hay-ad walba oo dowladdu ay leedahay inay maanta leedahay deegaan iyo xafiisyo ay ku shaqayso oo weliba aadan waxboodo meelwalba ayaan ahayn iyo kuwo masi iyo meel loo dego iyo meel dadka mudnaanta u leh ay isdejiyaan intaba waxaan ka shaqaynay inaan midaynada qaabana oo hadda qaybtiisa ugu dambaysa aan ku iyadoo aan ku ammaanayo wasaaradda waa maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda jubbaland sida hubnaanta ay isku day aqoonta dhaqaalaha ka soo gala ee meeshaanan joogna hadda ka jir qof walba haddii la siiyo baasweelka uu ku gareeyo uu garan karayo balseeku sida u socdiyo waxa baxaya iyo waxa soo galaysadeeyey waxaanu ka shaqaynay inaan qabanno sharciyeyntii dhulka waxa soomaaliya dhibaatada ugu badana ka jira wuxuu yahay sabalo loogaasiijir dhamanyaal meeshiyaal dowladdu way waxsan inta dowladdu inta ka waxsanayadu dhibka soomaaliya ugu badan wuxuu haystaa oo ka dhacay dhulka ka taagay marka geedka ugu sheega ilaa kuwa ee ka bilowda taa waxaa nala saamaxday inaan raadinayo aqoon oo shirkado keeno oo aan ka shaqeyno bal inaan dhulkii iyo deegaanadii iyo mulkiyadii iyo intii baan dib ugu noqon oo haddaan maanta kismaayalan joogno soo qaado markaad sharciga dhulkaada waxaa lagu leeyahay mid mabaati jooga buug yahay iyo mid rooma jooga iyo hayr kala joogay intii kalena cabdirashidaani iyo wax kale wada taas waxay keentay inaan maanta ku faaranayo magaalada joogay ka bilowday la xidhay rigga lowda ku xidhay naqsadeedii hore lama sharceeyay dadkiina sharci la aamini karo dayn lagu qaadan karo badyo uga tacaabudi karo loo sameeyo qof waliba maanta uu garanayo hantida uu leeyahay iyo intay leegtahay iyo meesha u socota waxaanu ku guulaysanay qaxooti aada u tiro badan gobolkani wuxuu ahaa boqolkiiba sideetan qaxootiga kenya u barakacay meeshay ka baxeen gobolkaana waxaa guul noo ahayd inaan diyaarino oo aan dejinno qaxooti badan oo barakacayaal ah inay maanta intay soo noqdaan guryo loo dhisay shaqaabuur loo samaynayo iyaduna waxay noo tahay shay guula oo aan leeyahay maanta waxtar bay idiin tahay tay jubbalandna waxay berri uga tegi doonaan ayay noqonaysaa waxaan damacsannahay qorshaha mustaqbalka jubbaland inaan xorayno deegaanka naga maqanee shabaabka gacanta ku hayo oo ay ugu horayso caasimadii dowlad gooleedku lahayd oo aan isu furno deegaanada jubbaland inay isu socdaan iyadoo aad garanaysaan culayska ay leedahay jubbaland ama shabaab su-aal baa isweydiinay maxaa culayska ugu badan ee shabaabka saaray jubbaland maxay ku doorteen qof walba oo dagaal rabo inuu galo oo shabaadaynaya meesha usku soomaaliya ka geli lahaa waa iyada istaraatiijiyad oo maxay tahay istaraatiijiyadu waa mid shabaduhu waxay ku noolaadaan dad kala duwan oo kala hayba oo soomaali isugu yimaada oo isku diri karaan waxaad garanaysaan qaacidada aynu ka dhaxalay nimashii gumaystayaasha ah waxaa la yidhaha dibaga ruur ama farik tasud aydi oo xukun in macnuhu uu yahay dadkan mujtamacan soomaalida kala duwan see loo xukumi karaa waxaa loo xukumi karaa loogu dhex noolaan karaa in la isku diro oo reer quraxu kaalaya reer qansaxu kaalaya reer gumar maxay yidhaahdeen waxaa lagala dagaalamaya inay intaa noqdo taasaa asaa way u saamaxaysaa markaa middaasi cadowgu inay u noqoto bays oo goonsa oo dhan ay qabaalka dhexdooda ka shaqeeyaan asbaabahaasoo dhan baa waxay noqoto jubbaland inay noqoto madaxa shabaabku meesha yaallaan taas daraaddeed ba waxaan mar walba ugu soo celinaynaa war dagaalka shabaabka aan galno war nala gala war yaana raacaya oo aan raadinayna ciddii nala geli lahayd ee hawshaa nagala qayb qaadanayo waxaan ka shaqaynaynay daadejinta maamulka maamulka waa saddex marxaladood saddex leebal waa maamulka dowladnimo ee federaalka ee soomaaliya u yahay leebalka dowladda federaalka heer state iyo kii kaunsilada dowladaha hoose waxaan doonaynaa exkaayashada si ay u yaraado oo maanta degmada aynoo odhanay dhiisiga laloo soo bedelay waa nin xun ama kana kana inay meel walba yeelato dowladihii hoose oo ay guddoomiyaha iyo maayarka iyo xafiisyada kale kulli dowladda stateku waxay ku yeelanaysaa oo keliya waxay noqonaysaa laamaha amni inay noqoto wax iyagu ka soo baxa oo heer county ah ama heer dowlad dowladaha hoose ah oo taana aan doonayna inaan hadda iyadoo barnaamijkaasi mar hore uu dib looga dhacay inaan hadda dhamaystirno tijaabada mashruucaas aan bilowna hadda degmooyinka ugu horeeyo sanadkaa bilowgiisa insha allahu inay naga dhammaato inaan aadicino oo deegaanadu aynan soo cabanin oyna maamul ka caban sababtoo qofku dadkii soo dhistay markay la joogaan waxay garanayaan qofkaas iyo iyaga waxa ka dhaxeeyo qofkana wuu garanayaa laakiin hadday noqoto warqad baa laga soo qoray wasaaradda arrimaha gudaha iyo hebel baa la keenay dee hebelkii habeenkii uula soo hadli karaayo shacabtaafurna isuu sheegi karaa marka daadejinta maamulka waxay noo tahay qayb priority nooa waxaa kaloo noo wereeriya midaynta dhaqaalaha oo aan doonayno accountiga siga tira jira accountiga ka furan maanta kismaayo ee wasaaradda maaliyadda in degmo walba iyo suulo walba shilinka baxaya iyo dhaqaalaha soo gala ee ka baxayaaba halkaa xisaab inuu maro waa qorshaha noogu haysa waxaan rabaa dhammaan inaan u mahad celiyo bulshada reer jubbaland midnimadooda isku duubnidooda dadka hadda halkan ka hadlaya waxay ka hadlayeen iyo waxa ay ka shaqaynayaan iyo wanaagga soomaalinimadu ku jirto oo mar walba lagu tilmaamo reer jubbaland inay yihiin dadka ugu soomaalisan maxaa keenayan soomaalida o dhan baa kuma kala maqlin sareen iyo silaan baajuun iyo baanju iyo mid kale soomaali qabaa'ilkeeda qurac iyo qasax iyo garab isku wada daro soomaali baan ka koobanahay taas daraaddeed ba waxaa asal midnimada maantaynu ku wada fadhinayo waan uga mahad celinayaa shacabka iskale waxa jiran maaha hoggaan maaha baarlamaan maaha ciidan waxa waxa iskale ee arrintaa samaynayaa waa shacabka iyagaa iskale maanta qofku guriga uu ka soo tooso waxa uu yahay uu yahay qof waliba hadday hooyo dhib badan oo habeenkii calaacasha aabba habeenkii qabiil iyo wax kale uga sheekeeya walaal wax isku dila mujtamaca hadduu dad noocaas ku jiri lahaayeen maanta wanaagaan haysana maynaan haysanin waan geli doonaa dhibaatooyinka kale ee jubbaland ka jir iyo waxa lagu hayo waxaan rabaa inaan ka hadla dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabaa shalay dowladdii federaalka ahayd markii laba kun iyo labaiyo toban kii la dhisay waxay aada ugu dadaashay bacda si dawataca inay samayso isteedyadii la dhammaystiro oo ficilna way ku guulaysa oo nidaamka federaalka lagu hirgalo oo dencadiska laga hadlo oo soosheerika laga hadlo oo fiiska federaalkiisa laga hadlo oo amnigii laga hadlo oad garanaysaan marxaladda la gaala inay ahay in markii ay doorashadu dhacaysa laba kun iyo lix iyo toban qofku isku gaarigiisa xasijooan kusoo soo noqonayo wadanku xarumaa inta badan dowladdana hadda sida maxaa soo qaday maxaa isbedelay waxaa jira dowladda federaalka ah ma garanayso marxaladihii waddankaanu soo maray madaxda maanta meesha joogta ma garanayaan waddankani dhibaatada laga soo maray iyo meesha joogo shalay iyadoo waddanka xaaladdu degan tahay la ka tagay hadalkaalatay baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yiri waxaan aada u qariisanaya waxaa la baadiiyey dhammaan elastishanadii dowladdu ay ahayd waxaa lagu xadgudbay dastuurkii waxaa shaqadiisii waaye baarlamaankii waxaa shaqadiisii waaye garsoorkii iyo sharcigu inuu sameeyo waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowladgooleedyada waxaa dib loo gudbiyey sistamkii dowladnimo ee soomaaliya dowladgoleedyadii iyo dadkii shacabkaa lagu soo dhisay wixii la dhisay yaa waxay noqotay in dib loo wada gudbiyo maxaa loo gudbinaya maslaxada iyadu sidanay ku jirtaa sidan aan yeelay sidan ku jirtaa sidan aan yeelay jubbaland markaan usoo noqdo markaan iyo dhibaatooyinka dowladdu ay sheegaysa waxaa ka horreysay dowlad goboleedyadii ka horreeyey nin walba in la yidhaahdo sidaa iyo sidaa iyo saasaana nama yeelaysaan aw shariifo nafado haye iska soco ama in qaadaaba si kalaan ku yeelaysa taasi waxay gaadhay puntland sigeegeysay dadkii lagu laayay koonfur galbeed gembigu waxa maanta ka jira hirshabeel iyo waxa lagu haya soosheer gareerka waxaasoo dhan markii laga soo koray jubbalandna waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saaraya anaa ugu badan laca qaado sida yeel waraay ra'yi male mee ra'yi meli warkii buush ee iladan sebtembar ama annagana raacna cadowganaga noqon intaasay noqotay jawaabta la siinay wiilashay siinayna wiiladeedana dowladnimo waxka waxba ka yaqaana ma lacagta lala oran jira dadka le hebelo lacag qaado iska tamxayso macnaha loola jeeda waa hanjabaado iyo dowlado kale iyo in loo soo kaxaysto oo la yidhaahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa oo waddanka xaaladdiisa ay halkaa gaado waxay noqotay marxaladaha dhabka ah ee dowladnimadii soomaaliya maanta ay dib ugu noqotay jubbaland taasaa loo jeeda doorashaan galay markaan diidnay inaan waxyaalaha badan ee qoosiga iyo gudnimada diido waxaa ani maanta sharafiya reer jubbaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaan umayno haddaan maanta lacag qaato oo kaasayga lacagaaaasanayana anagu qaado afkaygu halkaa buu qaadaa soo ma wuxuu yihi meesha madeela malqacad baa afkaygu qaadaya toqonka afkayga ma geli karta uri halka haddaa afkaygu qaada macno ma jiro marka loo gurgurtabisa wax loogu salaysan waxaan ku yidhi dowladdu federaalka ahay iyo cidday soo digaysay waraan isu nimaano wada fadhiisano walba xuquuqda dastuurka uu siinayo ha qaato hadduu intaa qofka jiida xaggee la geenaya aniga qurbajoogmayo diyadda maanatay laakiin waxaa laygu yidhi maraykanku waa meelaha dimuqraadiyadda laga soo barto waxaan la yaabanahay mas-uuliyiinteedu maraykanka waxay ka soo barteen axsana dimuqraadiya oo caalamka maanta ka jirta yaa hadda barta yaa macalin oo siyaasa korqaawo bilaahi calaykum afarqeed dimuqraadiyadda laga baranayo maxay ee maanta lanagu maamulayo ashee hariib aada owta wax aada la garan kara maa maxay timi markaa maanta markaanay war doorashoaan leenahay sharcigaana siinayaanu qabsano musharaxiinta hala keeno xalimaya loo joogo sidan hala yeelo diyaaradahaina waa la duqayn waa la qaban kan kulli laga soo jiro waxay gaadhay markii dambe dhibaatadaada weydeen wasiir isishalay dacwo lagu soo oogay oo layidhi dacwadaasaa lagu haystaa oo loo yeelay oo layidhi dacwada shaqsheekuraad ka taga howlgumaa raalaha waa kuu khatarnay oo ka soco layidhi oo layidhi waxaay waxaas loorahan ma samayn karo waa inta jawaabkiisa kala waxaan ma yeeli karo waddankan soo dhisayna dib loo burburin karayo in la yidhaha ma eedaysanaata inta inti loo yeedho dowlado kale loo soo maray la yidhaha war ii xidho meel loo geliyo kadibna maxay noqotay gobolkii in la yidhaha dib ha loo burburiyo waxaa la yidhi dowlad federaalaa nahay dowlad buuxda oo kale waa in hawadii lanoo soo celiyo labadii aka waa haysatay loo soo celiyaa maxay ku bilaabeen diyaarada xaggaa ma mari karto shacab ma qaadi karto waa la yidhi isbaanyo iyo looble iyo wixii ka tahay maxay hadda ku dareen gobolka gado gobolka gado gabahaney baardheer dool int luuq intaasoo diyaaradu tegi jireen buurdhow hal diyaarad oo maanta xisaab ma jirto maxaa loo joojiyey diyaarad ciidan wadda keliyaa tegi karaysa sababtoo ah dhanta dowladda kuma jirto kuway soo qaadeen la xareeyeen maamuladii ciidamo u isticmaaleen oy qaadeen oy xareeyeen oo ciidamadii deegaanadii ugu xorsanaa oo aad daraasgaraynaysay ruuqii inta u dhaxaysa badaxa habeebadaa soconaysay iyo maanta intay ciidanku burburiyeen oy qaadeen oo isku dileen bay maanta iskala baxeen bay wixii ciidan harabca iyo shabeel iyo dhibaato waxa la dhinaca ciidan hayeen bay soo qaadeen waxaa leey dhulkaasaa xoreynaya yaa laga xoreynaya ma shabaabaa loo xoreynaya mise waa laga xoreynaya barakacayaasha ay camal iyo sheegaysa dhibaatada maanta madaxa ka dhacay ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli laysla baabaayo maanta aad garanaysaan meeshay gaadhay iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay sabansadeen dhibaatada maxaa gaadsiiyey maxaa dadka loo burburiyey maxaa dadka dhankaa loo gaadsiinaya awal dadkii xorka ahaa ee shawar ka madax banaanaa ee lagu soconayay maanta waxay noqotay halkaas inay maanta gaadhaan boqolaal kun oo qof oo badaxa wadda garanaysa barakacaan kulaylka aadooleedeeda maanta lagu jiro maanta qof waliba meeshu jooga uuna garanay waa dhaxalka ay keentay dowladnimada soomaaliya maanta ay meeshu joogta oo ayna garanaynin maanta macno loo socdo waxaa kasi ayaan galay waxaa la yidhi war ciidamadan warreehebel iyo ruush goorman colloobeen buu yihi sila diyaaradahay maxay turkiga goorman la colloobey oo soomaali ciidanku u tababaraya ay noqdeen kuwa dalka lagu laynay ama harab cadde ama shabeelle ama bahal kale ugu yeeray waxaa laleehay ciidankii turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta badaxaawu iyo doolowgeedka la keenay shacabka lagu bumaabay waxaan oran lahaa dowladda soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirtee hore maagaayaalo hawadiina bal cid kaloo loo haysaa looji ciidamadan ciidamadan lasoo tababarayaan qadanayna lacagtaa bixinaysa naga daaya dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaa tababaraysa joojiya shacabka soomaaliya taarikh ba u geli doontaa etoobiya waxaan leenahay taraakiishaada dhaqanka xoga socsocota jooji war qof waliba ha naga daayo waxa lalagu hayo shacabka lagu qof waliba ha qaata eedda uu ku leeyahay meesha wax ka jiro waxaa leedahay reesu badan dagaalkii shabaabka waa labalaabay lagu waday dowladda federaalka waxaa leedahay dowlad federaale maxaa abdulahi farmaaso madaxyahaygii baa kaakaale aan wada hadalay miisaa wada fadhiisana dastuurku wuxuu ku siiya qaado wuxuuna siiyana aan qaadana haddii intaa la waaday dee ciidan kale xukuntaan raadinayna haddii la waayo dad siyaalo kale u tusan doonaan haddii la eego ama dibadha u joogay ama gudaha joogo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha masaaxiibkana ee kulligood ha loo gudbado dadkaas daqwo dhibaatada ku haysato ee la barakiciyey ee dowladooda ay barakicilaysa haloo barak ha loo gudbado waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada harbacku iyo shabaabkiiyo mukulaashi iyo isku jira la sheegayay waxaad la dagaalamaysaan waa shacabkiinii iyo ciidankii shalay adfays ku wada jirteen warimayaalo laba qaato amarku hadduu qaldan yahay arrintaa dib uga noqo ninkii ku dhintoon aduu waxaad ku dhimata adoo daalima oo soo duulay oo dhibaato ka shaqaynay sida wax u socdaan si aan ku qanacsanahay maaha soomaalidu reebaadiha markii lahay la dagaalami jiray ama laba reer hadday wax isu qabsadaan geedka dad baa loo diraa waa laba nooc haddaad meeshaa wanaag ka rabtana cali iyo cumar iyo xasan baad u diraysaa haddaad walqofi iyo inay qasnaato ka rabtana suulo iyo warsaa iyo warsa baad u diraysaa waa la yaqaanaa wargeedka nabadda ee soomaalidu iyo arrinta somalilan iyo marka laga wada hadlayo dad ehel u ah loo diro dad ehel u ah oo garan karaya waxa la kala gudaya oo garan karaya dadkan waxa ka dhaxeeya oo garan karaya waxa lagu bogsan karaa loo diro ha laga daayo gabandaraka yaa lala lahaa hebelow inakeeriya waa kugeynaya meeshaas way ka way ka adag tahay arrintaas arrintaas saasaan waxyaalahay dowladdu ka gaabisay bay ku jirtaa waxaa intaasoo dhan ka sii daray waxaa laga hadlayay doorasho laba kun iyo labaatan doorashada laba kun iyo labaatan guddi baarlamaan iyo golo fulin iyo hebel baa yidhi intaa midna waxba kuma socon karaan waxay dowladdu u xogsiibanaysaa extension saddex sano iyo laba sano iyo afar sano sababtoo soo noqon la-aan way isku hubtaa markaa si kale kusii jiraan waa inay helaan maxay noqotay in la raadiyo sidii lagu waxayn lahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego arrinta doorashooyinka lagu heshiiyaa ka horeysa waa inay isugu yimaadaan dowlad goboleedyada mas-uuliyadda ugu badana waddanka dadka saaran tahay maanta inta farmaajo uu ka taltalinaya iyo inta stabali uu soo stabyada ka badan waa tala soomaaliyeed sharci ah heshiis siyaasadeed u baahan steeg oo dhan iska heshiimaadaan dowladgoboleedyadu ugu horeeya iyo ciddii kale madaxdii hore iyo ciddii kale laga maari waayo iyo axkaamta midowda iyo kulli marka la isku daro waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed in lagu gaareen anaa idi qofna maanta soomaaliya waktiganaan joogna laba kun iyo labaatan baan maraynaa dictatorship waktigiisi ma jiro qofna ma yeelin kara no qof maanta u yeelin kara shacabkaa soomaaliyeed ma jiro odhan kara anaa sidaay arrinta doorashooyinku waa riyo hebelow soo baxeen guddi baan u saarnay kala hala yeelo wax ka soconaya waxay u baahan tahay in la isu yimaado la wada hadlo laga heshiiyo markaas waxaa la gaari karaya waxaa la doonaya wax laga
kulan daatan maylana saaxiib alxuusha wareysadaa dhegeysanaysaa radio wacnala hawla socotaan qaybo ugu duwan barnaamijka ayaan kusoo shaqeynaa gudoomiyaha guddiga midooda afrika saki maxamed waxaa mar kale u ka hadlay sheekada xoogan ee haatan u dhexeysa dalalka dariska ee soomaaliya kenya taasoo muhiim u dambeysay cirka isku shareertay horeynta gudoomiya wuxuu walaac xoogan ka muujiyay xaalada ka dhex xoogan labada dowlad oo horey isugu hayay arrimaha la xiriira kiiska badda ee horyaalla i c g maxkamadda caalamiga muuse fikir waxaa oo kale u dalbaday madaxda labada dal ay isxakameeyeen islamarkaasna khilaaskooda ay ku xaliyaan waa hadal iyo degaan labada dal degaan u horseeda qayb guudma barnaamijka ayaa soo gaara waxba kaga soo dhaata xibaarta ku xisaabanida kalmaan
reer kalamanow hatuka hor may baan iga jiray lanku araba ino eri salaamuna alaasata ayaam waana saxwu sababta ma edkasaasana beriyaa wareer kalamaan may baan magahaayeen garmudug iyo wadaadidii iyo walaayadahmar i habadiirkadeedi i walaayadon heta magahaayeen haku gudubee matana kaayili kaduuli kada waaye huduudanaanin hili kada waaye kada kada waa guraayen hatta maduusa dabadiidin kaekaatay muswarkarayin haytan war wadeen kalaan la saayeen caraba idin timi aryaad xadaysin intiis ka dhaaftiin in cafisku ugu horreeye lacagti ka soo baxday oo afartan iyo shan milyana aaba ra-isul wasaaruhu sheegay inay bangiga ku jirteen dhagaha maad la-dihiin arjina waa meelagiibi ohay aryaada maashi baynaa dadlatay waraadar somalilan cidday kulaba xasuuyada ma saarnay ha wareerina canihi maradkii ma idin sii jiray maalinkaa lahaa arooda anigu waxaan idin leeyahay deenteentiina ma aqaane duurjoogtiina ku sheega war waxaa la yidhi ficilada socdoon anigoo fajacay fiirsanahayiyo runtu kala foga war riwaayadda beenay waa runiley madeegami aniba fiirsaday war nimaga waxaa horey loo yidhi ballanaan la dabaynin lana dhaafi karaynin hadbala kugu dhaafto la dhaalaajacideediiyo dalanteedkiiyo beenta dhirta soo tira koob dhulka eebba ku beeraa malaha dhaami lahayd war waxaad ka hadlaysaan looma jooge maanta madaxweyne axmed madoobe af ka furtay madaxweynimada waa ka tirasilaa muu yidhi cabdirasiisana ayaan dowladda u gacan gelinaya miyuu yidhi ciidamadii dowladda gaashaankan u daruurnay miyuu yidhi dowladda kenya iyo dhaqdhaqaaqeeda siyaasadeedba waa soo dhawayhaynaa miyuu yidhi aniga lee jircan leena joogaa maasir axmed madoobe warwarka iga dhex gelnine axmed madoobe kan fadhigii baarlamaankiisuu maanta furay wuxuuna yidhi dowladda ciddii ka aragti duwanaataa waxay u aragtaa qaa'inu waddan wayna la dagaashaa halkaasna shabaab ay kala mid yihiin war axmed madoobe warka ma haysiina wuxuu yidhi ciidamada ay dowladdu geysay gobolka gedo shuruud la-aan ha uga bixiso wadahadalna ha noo furto madaxweyne farmaajona waa madaxweynihiigii aan su imaanno warnamayow halmaadu suurtagal ma eh sokana fale fuudkana fafane warjayga la kaay sababtoo eh ma eray shabaabiyoonay dowladda dhaganku asli leeyiin haddana madaxweyne yunus ara see warkaas iska tori war axmed madoobe wuxuu kaloo yidhi dowladda turkigu ciidanka ay tababarayso annagoo soomaaliyana loo adeegsanayo ha naga joojiso tababarkiisa dowladda qadarna lacagta ay dhiibayso annaga nalagu dilayo fadlan ha naga joojiso dowladda etoobiyana wuxuu yidhi saraakiisha dhaqanka cunu noo soo dirayso ha naga dhaafto afkiisana ma kari waaye kaya faragelinta magacaas anaga la dhex baxdo axmed madoobe warkiisa dowliya gasmada uma eko weliba axmed madoobe wuxuu yidhi maqaamkii muqdisho dowladda dhexaad disha waana ka tacfiyey ha anigu warwalaweynay xaalkiinu ijiid aan ku siide iyo gacmadaali sooma dhaaftaan warada reer kalmaa war ma haysaade midooda afrikiyo maraykanka waxaa la yidhi soomaaliya ay ku cadaadinayaan in kenya ay la heshiiso hayehe amerika iyo inta raacdoo rumaysa wixii aan rabno waa inaad rabtiin miyay nagu ablikay haayaan waryaalaha reer kalamaanow iyaydaan maalina soo hadalqaadayn xuquuqdii dumarka kutuway haddaad dabaaldegaysid maalintii haweenka sideedda maarsa waa la joogaa warnimaya waxaa la yidhi nin muqayil ah ayaa wuxuu maqlay in soomaaliya deyntii laga casiyey markaasuu wuxuu tegey islaan qaad gada oo deyn badan ku lahayd wuxuuna ku yidhi ma maqashay warkan deg dega ah markaasay ugu jawaabtay war ha ii dambeeyey deyntan kugu lahaa gacantii ugu sug wuxuuna yidhi wax lacag ah oo ad ugu leedahay ma lahanoo deyntii soomaaliya oo dhan waa laga casiyey anigana soomaali baan ahay arha aniga daynlaygu leeyahay sidaan fudud minay iiga cafismayso anay igu raylaheed arrintaanu warmay warmaysaane waa ka dhacsantiine waxaa laga hayaa kulanka weyn ee kooxaha kubadda cagta manchester city iyo manchester united war hadalhan badan inkashabe aan dhafooraha ii yirin bakuna hasanaana war war ma haysiine shirkii madaxweyne deni ku baaqay toddobaadaa ka dhiman ergadiina waa soo bilaabatay abdiweligaasoo ah madaxweyne hore puntland ahaan ra-iisul wasaare hore soomaaliya oo sanadkii deni puntland xukumaya ka maqnaa ayaa dig soo yidhi aroo dambiil daabe ma kenye imaaraadka amagaye boowar puntland goor hore aad tushatay ma afaraha kala baxdaanii aryaadaha muuse jeexow ka cadow uga gaabsaha ah saakow nin sarkaalahaa lagu dilo shabaaba dowladdaaduna waxay tidhi amiirkii abaanduulaha u ahay shabaab aan ka taqallusnay warnimadnuusay sheegaysan halhab wareemik runtulow sababtoo ee amiir adili amiir adilisiin lahaayeen aladheerama telefishinka wax ka hadalahay arooda dowlada shabaab ma dishee duqaanaa lagu dilin iska dhexdiino warnimayow dowladda iyo shabaab maxaa ka dhexeeya anugu waa garan waaye warnimayo maalin walba haddii amiir la dilo yaa wiilasha soo dira aryadaha ma waadan maqli jirin nin bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaydaanba shaydaanka kale wow shan togayaahe shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaan warwarmaya sida abiy axmed wuxuu yidhi dagaalkii shabay salan soomaaliya dagaalka soo bilowday waana ka adkaan oo yidhi xisaab khaldan bay isku dhufteen eriya eriya eriya eriya eriya eriya miyow soo xusuustan maya waxaa soo xasuusta caysaantii mas iyo dood madax shabeel leefta maalageedi baa galaye
iyaro adduunyada markuu ilaahay lisee amniga timay ninna casaagii inuu addoonsado uma abuurin ayuu yidhi cabdi bashiir indabuur marka mustafa cagjar oo soo xasuusta midaas warka abiy axmedna ka canaaqay ayaa wuxuu yidhi abiy axmed siduu wax u sheegayo wax uma jiraan ee taariikhda ayuu ka bay sheegi war mustafa cagjar maybaan dadka dhanay noolaluuni geesaka noolna mayba katiirsinta dhiigi geesiyaasha soomaaliyeed oo la dagaalamay gumaysiyi itoobiya mustafa cagdar wuxuu soo xasuustay gobonimo doonka soomaaliyeed ee galbeed goobtii kastay ka gacan sare dadkaad qodatamay kugu gubahayan guusha iyagaa le guusha guusha guusha iyagaa le dad waxaa u mangaaban taariikhdaas kuwa raba inay duugaan war madaxweyne farmaajo arrinta abiy axmed ma ka jawaabay war abiy axmed wuxuu yidhi wadamada ruushka kuuba yemen iyo libiya waanu mahadcelinaynaa waagaana garab siiyey taliska lugula niyaajabka oo nafla caariga naxaska saaran naxaska saaran oo miyaa la ilaabay nabaadii wanaagii waa adiga naceenu hanoogina hanoogina ma tirahdaan warana waxaa la yidhi geel waa kaanaga wax ku faanu waaye ilaa hadda dowladda soomaaliya kama hadlin miya arrintaas soomaalida hasheedii surka carabka ku lahayd ninkiis ninkiisiniyow kaa siisan mayne labadeenna seefood waa tiisa awr noqota labadeena hee labadeena labadeena seefood waa tiisaawir noqotaa aan xusuusaha anina may baa xasuusadee haddii ouba ii jabo mahawesta boode hamboosa yaan lagaa toline warwar mahaysiine wadaadadii dhuusamareeb ka tegey waa kuwii garowa isugu tegey kadibna shirib hore oo si kale loo bedelay reer dhuusamareebeed u tiriyeen waxayna dhaheen haddaad ka guurtay gelgaduud garowa goofma kugu yaal hayehe arrintaas macallin maxamuud xuu uga jawaabahe waranimayda idiga diray ha malaad muudema marooraw maalinka maygaala ino meelaha kakashirsu doonay reerka dambantaa ka foori ridoona ow garoowe xoogkaa soo guurma galmudug guulka keenima garoowe xoogkaa soo guurma galmudug guulka gaarima warcanugifoganaagaagabay muslii horta berigashow axmedow furukhalahan ugabagowdhoo tirahayo maada horkeentidaan aragne war axmed waranle marka hore inuu cid wax ka sheego ayuu ku marmarshooday canugan gurigooda jooga wuxuu yidhi ma dariiqii xamar dadka lagu dilo dili loo dhisaba hola diidanee dab ku shidatay baa difaac loola yahay ciidankii dalkuna ma diyaarad bay degaan nabad ahaa ugu duulayaan war olagu sidee may baan sheegate geestar waabayaal waaye dadkaasale ka eridhe haryadaha wadadii u dhaxaysa xamar iyo afgooye minaan la dhisaynoo tabar lagu difaaca la waayo dadka maa loo fura heesaga hadaafaane war madila abuurka dambe koy furo leeyimaana gorarayna mantum war kuwii muqdisho ku yeeloo la deecan jiray ayaa dhagaxa dhigay haa xunbaan saasay aheed war wadada afgooye habeenkii ala soo maraa maalintiina dadka waa ka xihan tahay war hamiinkii dadkaha maraw jeeb jooga ku marahaya furaa lixmiya war wadooyinkii lulqaba qawseeba war furaali lii aliska aarabay furaha faraha ka dambooyi anigu furashii dhexdaan ku shaqaynaya werigayna ku shaqayn jiray kutubay gurigan iyo siyeed maasna ka aado ku soo naqamaysidoo saddexdaad iyaan faraha kuu galaa ambaraadna hadda ka hor ku kala tagna sidaanoo kale war dumarkaa sideedda maarso lagama celin kare cabdillow reerka ha dumin waa ku xila beeli meesha oo ida sideedda maarso koondada haweenkamay ka mid tahayne war maalintan haweenka ayaa u sharciyey qaramada midoobaa u qoonbayne maxay ku helaan muqaalafnimo ka helaan may kara marka leexatiino aabuliisha iska dheelaane aryaa mucaarab qaran dumisaasa minaa sideedda maarsa diitay hortayda ka tag waryaa hadliin ilaahay sideedda maarsa nooma sheegin lix iyo labaatanka duuniya ilaahay kuu sheega mugga oo damarka nolol ilaahay idin sheegay war sideed iyo tobanka mayaa ilaahay idin sheegay dheeda waryaana garatay odayaal waaweynaati waxaa sheegaysi maxay Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up.
wadiye waa mahadsanyihiin saxaabada xudunta kalamaan madaxnihii hore ee maamulka puntland cabdulle maxamed cali gaar saddex toban dal kadib dib ayuu ugu laabtay magaalada garowe xarunta puntland halkaasoo maanta si dhiiran loogu soo dhaway waxaana soo dhaweeya mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi mas-uuliyiinta soo dhameey waxaa qeybka guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iyo xildhibaano ka tirsan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi waxa uu sheegay cabdulle maxamed cali gaas in safarkiisa garowe uu yahay ka qaybgalka shirka ay ka tashiga oo shan tobanka bishan puntland uga furmaya magaalada garowe xarunta puntland صاحبكي ورالكي بالجميع بالها وكذا بالله عبد الشيء أرياشة حدبانة صاحبها دولا وزيرها iyo shacbweynaha kale ee puntland ee maanta isu soo dhaweeyey caasimada dalka sida walaalkay sheegay muddo ku dhashay toban bilood ayaan ka maqnaa dalka dabcan si dhow baan ula socday horumarka iyo isbedelada iyo wanaagga badan ee dalka ka jira dabcan ducadana waa idinku soo kabaya intaasun baan hadda awoodaya sida uu sheegay cabdirashiidna dalka waan imid waana joogayaa shirkan muhiimka oo madaxnimo ku baaqayna laguna casuumayna waa aan ka qayb gelaya insha allahu shirkana waxaan urajeenaya in wax wanaagsan oo masiirka puntland oo marka puntland bari saaro in ay ka soo baxaan insha allahu wixii kalaa hode odaynimana oo in la bakaylimaye waa aan ka geysanaya insha allah dib yiraahdo marka waxaan soogayaa dalka si mugle baanu su wareegsan doonaa saaxiibaday soo dhaweynta qaaliga ah rag iyo dumarba ay soo dhaweeyeen oo guddoomiya ugu horeeyana ayaa lagu mahadsantahay barnaamijka intaasi caaw ku dhigan waxaan kaga tegay heestii bulugu barnaamijkan in ballan qaaday nabadgelyo
وهي تعرف تنريب أبوها تفعل بالنور وهي تعرف تنريب أبوها تفعل بالنور وهي تعرف تنريب أبوها تفعل بالنور وهي تعرف تنريب أبوها تفعل بالنور Thank you. Thank you.